لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الرجل يقول أم ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق kalade adabku si guud ahaa alfaadaha iyo waxyaalaha la odhanayaana dee qeyb muhima ayay adabkii kaba yihiin markaa tarjamadana wuxuu u dhigtay bal shaksigu hadduu yidhaaho isagoo wax sheegaya wixiina le waxani wax dee la ictibaariyo la ictimaadsado ama wax xaqa maaha uu ka cabiro laysa bishayin waxba ma aha ama wax jiraba maaha waxani taas oo kale miyaay dee ka imanaysaa inay shaygii waa jira shay waa yahay shaygana waxaabay yidhaahaan dea shay waxa wixii jiro oo dhanba shay waa lagu idlaaqi karaa oo dee inda markaas shay lagu idlaaqi karaa hadalkaasi miyaa hadal laba yidhaaho ee been baa ka imanaysaa ama waxbaa ku jira miyuu noqonaya taas baa adigu balbaabka jawaabtii inooguba iman oo wuxuu yihi baaburajul ama baabun waa arajulu nin yaquulu odhanaya ku qowlaya laysa bishayin waxani waxba ma aha ma shay ma aha walxal wa yuriidu u jeeda annahu laysa bixaqin inaanu waxani xaq ahayn wixii waa jira oo waa wax jira laakiin waxaan xaq maha uga jeedo macnaha maxaa xukumka hadalkiisaasi yahay maxaa miyaa dee waxaynay wixii waa jiraayo shay waa yahaye hadalkaasi uu noqonaya hadal beena oo dee loogaba digo laydhaha meetaa ha odhanin jawaabteeda xadiidka ayaa baan ku arki doonaa wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna أحmed bnu صaalixin qaale xadaثna canbasة bnu khaalidin qaale xadaثna يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسالة حديث الشيخ البخاري أحمد بن صالح أصرتقال هرين إنان إما كورتيدو صامرين وأن إمامة أو حافظ أحمد بن صالح kollay kunyadiisa waa nin reer masar ahayo oo abu jacfar kunyadiisu ay tay ku shuhrooba aada loogu yaqaanay ibnu tabari laguba yaqaan loo yaqaanay kitaab bukhaari guud ahaanba iyo abu daa'uud iyo tirmidi fi shamaa'il buu riwaayaad ku leeyahay ama uu kuba leeyahay bal waxaan leenahay waa nin hiqa ah oo xaafido weeye xufaaddii iyo hiqaadkii waqtigiisii iyo culimadii waqtigiisii kaba mida imaamka nasaa-i baa wax ka yar sheegay laakiin taasna waxay culimmadu ku tiriyeen un wixii dad aqraana dhexdooda dhici jiray inay tahay ee waa imaam bal ay idhaahaanba aada nasaiyu annasaa-iyu nafsahu xiinamaa takallama bih oo nasaa-i unbaaba isdhibayo hadalkaas dee hadal meella muu ahayn waxaa la yidhaha majliskiisii u maalin adigu amrin maa malaa uga kiciyey oo dee tan baa adigu kolley koley kalaam keentay e waxaan leenahay waa nin siqaadii ruwaada iyo rufacadoodii iyo dee bal dadkii loo xerayn jira loo rexlayn jirayba kaba mid aha waqtigiisii waana dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa cambasata ibnu khaalidkan waxaa adeer u ah yunuska ka dambeeya oo yunuskaas baa walaalkii dhalay yunus ulayli waa akhi ibnu yunus ibnu akhi yunus weeye waa nin isaguna dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay may atbaacu taabiciintii raggoodii ugu dambeeyey ahaayo kitaab bukhaari guud ahaan maha kitaabkeenna waa bukhaarina wax waa ka wariyaa walow xadiis dhowruu ka wariyey ibnu wahab intooda badan uu xidhiidhiyo oo uu ku raaciyo ibnu wahab laba socdo abu daawuud kitaabkiisana waa ku sugan yahay ee bal kolley waa nin aimada qaarkood ay daciifiyaan ama kolley aan darajadii hiqaadii ruwaadda aan ahayn bukhaari saxiixa meelaha uu kaba wariyeyna walow xadiidka basan uu ku wariyo inuu ibnu wahab la socon meelo kale waxaa dee adkeynayay oo la socday uu ku laday ama xidhiidhiyey oo la warinaya xadiidkaas imaamkii ibnu wahab ee yunus iyo ibnu shahaabna kitaabka way kuba badnaayeen yaxya bnu curwana saxaabigii ama taabiciga jaliilka curwat bnu zubayr baa dhalay isagana kunyadiisa abu curwa la yidhaha waa nin iqoho reer madiine ah oo bukhaari iyo muslimba riwaayo kule iyo abu da-uud kuwa kale riwaayo kuma laha waana nin bal dadkii taabiciintii yaryaraydna waa la mucaasarooday laakiin isagu wax saxaabu arkay taasi ma jiraan aabihii buu ka warinaya aabihii baa wuxuu ihi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi zawju nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay haweenaydiisii ahayd xagga luqada carabeed kelimadan zawj ninkana waa la yidhaha haweenaydana waa la yidhaha labadaba lafdiga baa ku wada dhaca macnaa luqada aada u fasiixa ah looma baahnaa haweenayda marka la sheegayo ta in la geliyo oo la yidhaha zawjatu nebiyi maka halkan ee labadoodaba lafdigan ayuun baaba lagu wada idlaaqaa luqada aada u sii fasiixa xagga kale way jirtaa iyadoo dee litafriqa in zawja laba yidhaatii muanadkayd ama haweenaydii waana luqa dee luqaadka jirta baan leenaho aan la inkiri karahayn laakiin waa luqa laga fasiixsan yahay walow iyaduba luqa ay jirta ay tahy qur-aankana guud ahaan marna may dhicin lafdiga zawja may dhicin haddii uu dee mufrad yahay iyo haddii uu jamac yahayba lafdiganunbaa kuba yimi oo kale waanay kuba soo noqnoqotaa uskun anta wazawjuka aljanna iyo bal maalan de adigu markay mufrad ahaan timiyo dee aswaaj oo kale bal waxaan leenahay luqada aada u fasiixi waasan imaka inoo taalo inaan ta la raacin laakiin taa ta'duna dee waa la arkay ashcaartii carbeeda kolley waqtiyadii horeen ahayn ka horreeyey kuwii muwalladiinta ashcaartoodii iyadoo lafdigu kuba soo arooray axaadiid kala duwan oo zawja ay kuba timina way jirtaa bal waxaan leenahay waa luqo jirtee laxni ma ahee laakiin luqadii fasiixa ahayd waxa weeye waa tan imakaan hayno caaisha oo zawjkii rasuulkii ilaahay ahayd ayaa waxay tidhi sa'ala way weydiiyeenoo naasun dad baa waxay weydiiyeen annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam can ilkuhaani kuwa iyagu kuhaanta ah ee sheeganaya wax dee bal markaa dadka ka qarsoon inay ka warhayaan oy kaba warramaan kuwa caynkaas ah waa utagooda loo tago wax la weydiiyo ayaa rasuulka ilaahay la weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh kuhaanna waa jamcu kaahinba kollayna in mid kastoo dee qeyb iyo waxyaala caynkaasa ama wax maqan sheeganaya macrifadiiba way ku idlaaqeen kaahin saa daraaddeed waxaa soo gelaya kii munajimka ee xidigaha iyo iqtiraankood iyo kala togood iyo halkaa wax ka soo saarayay xawaadiis dhulka ka dhacaysiya waxaa uba tiirinaya halkaa wax sheeganaya kuwan xidigayaasha laba yidhaaho kii isagu faalinayay ama tusbaxa ka faaliyo ama dhagxaan uu meel dhigdhigaha ka faaliyo ama kitaab uu furayo dee san wadaadadan kitaabka furoo kale waa faal ilagube ama kitaab uu furayo ha ka faaliyo oo kale ama waxa weeyaan waxyaalo kale u eegayo foox dhinaca u kaca iyo in koobu laga cabiyo taas iyo dadka qaarkood dee garba xayawaan iyo way de waxyaalo badan baa jirta xaydhood iyo waxyaalo eega iyo adigu bal wixii isagu jaanibkaas oo dhami waa kaahin waxaa kaloo soo geli dee caraafka ka ay kaba cabiri jireen oo ahaa sheeganayay wixii laxaday iyo meesha uu jiray iyo inuu ogyahuu sheeganayo khaasatan caraaf baabakaas marka waa qolooyinka oo dhami dee lafdigani waa inoo shamlinaya kolkol dadka markaa hore xataa tabiibkay dee kaahine waa daqiiquu ka warramaya dawaa dabiibkii caadigahaa kaahin way kuba idlaaqayeen munajimkiiyo dabiibkiiyo bal imanka dabiibkii looma jeedo dee si caadiya waxu dabiibaye laakiin kaahinku waa ciddaasoo mid kastood qeyb iyo waxaa maqan macrifadii sheeganaya taas baa ayay meetay waqtiyadaa horena qabla albictha dad badan baa jiray oo kahane ahaayoo ay u tegi jireen oo kala xukumi jiray oo markay arrini adkaatana ay ula tegi jireen bal haddii layshaysto oo kale barhkood waxay lahaayeen dad jina oo la socdo oo warka u keeno dee waa kan hor rasuulku sheegayo ama taas bay lahaayeen markii rasuulka ilaahay laba soo dirayna meelihii shayaadiintii warka u keenaysay ee warka kaba helayeene samooyinkii iyo waa kuwa law ana kuna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada waa loo diido waa laga manciyey laakiin haddana dee baqaayo way hadheenuun iyo kuwo kale weli wax undeed ilaa wakti kastana waa kuwaa jooga dadka qaarna dee waxa weeyaan ay kuba kadsoomaan ay wax weydiiyaan ay uba tagaan xadiidkii saxiixana ruuxa cardhaf ama kaa uba taga ee wax weydiiya kaba afartan cisho inaan salaad laga aqbalayni waa kii nooguba yimi oo guud ahaanba waa wax la isu diiday dadka caynkaasa in loo tago haddaba kuwaas baa la weydiiyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqaala lahum wuxuu ku yidhi dadkii weydiinayey laysuu bishayin maxalushaadku way halkan eekaankii waa jira waana loo tegayey waxyaalana waa sheeg sheegayey kolkol ay wax kaba rumoobayeen rasuulka ilaahi muxuu yidhi may ahaanin canaa bishayin macnuhuna waa maxay laysa qowluhum bishayin yuctamadu calayhi waayo macnuhu markaa hadalkoodan iyo waxa ay sheegayaan ee kuba warramayaan wax la qabsan karo oo la ictimaadsan karo taas ma aha wax ka soo qaad ma lahaaba taasba wey oo carab baa waxay dee su-aalkan xaafid markuu halkan lafdigan qabanayo soo naqliyo ayaa wuxuu idhaha waxay odhan jireen liman camila shayan walam yuxkim maa camila shayan ruuxa waxbuu sameeyey laakiin waxay si fiican umuu samayn waxay ka cabiri jireenba maa camila shay-an oo kale oo camalka haddaanu mutqan ahayn waxma samayn ama waxaani waxba kama jiraan waa mubaalaqo lagu xeeldheeraanayo anfintiisa tanna waa taas oo kale oo marka haddii dee iyadoo shaygii waa waaqicoo waa wax jira shay waa lagu idlaaqi karaa laakiin marka aanu wax xaqa ahayn ee la leeyahay waa baatilba ama wa wax laga soo qaadi kara aanu ahayn cibaarada maga cabiro cibaaradu maaha been weeye macnaa cibaaradani been ma aha waa cibaaro lagaba cabiro umuuraha caynkaasaba kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa imaka kaba cabiray maxalu shaahidkuna intaasay ahayd intuu u keenay xadiidkan faqaalu waxay yidhahan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow fa inahum kuwaa kahanadii yuxadisuuna way warramayaan bishayi shay bay ku warramayaan yakuunu ahaanaya xaqan oo macnaa waxbay sheegayaan wixii un baaba la arkayaa xaq buu noqonaya macnaa wax jiroo dee sidii baa loo arkayaa dee waana kan adigan yidhi laysoo bishayn saasaana la arkaa oo dhacda waana had iyo goor waxa dee akaadiibtooda socodsiisa waa mar la arkay oo la yidhaah waxbuu sheegay oo waa kii berigiiba wixii saasaa sheege wixii uu rumoobay tiibaa dee tobeenihiisi kalena dadku ay kuba aqbalayaan rasuulka ilaahi wuxuu yihi isagoo faqaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo sheegaya waxaa rumoobaya nastarkeedii iyo meesha uu ka yimi xagga ay tahay tilka taas tilkadu waa shaygan ay sheegayaan ay ku warramayaan ee xaq ama wax dhaca rumoobo noqonaya waa waxa ay sheegayaan ay ku warramayaan ee xaqa noqonaya waa alkelimatu kerimo min alxaqi waar kaley mala nusqooyinkii adabulmufrad guud ahaan lafdigani ma dhicinba waxa weeyaan waa siaa qolooyin kaloo iyagu laba wadaagsaday kelimo iyada kuba timi oo kutubtooda dhacday ama riwaayaadkooda dhacay haddaba taas kelima kelimada min alxaqi xaqa kamida waxa weeyaan tilka taasi waa alkelimatu kerimo min alxaq xaq ah oo yakhtafuha uu la soo boodayo soo dhufsanaya shaydaanu shaydaanku oo fa yuqarqiruhaa uu ku ridayo ku sugayo uu kuba ridayo in sawdka mutaradidkee soo noqnoqda ee lagu celceliyo kale saa taas baa qarqaro lagu magacaabaa sam kan biudunay weliyihi kii weligiisa waa kan isaga saaxibkiisa ah ee kaahinkaa dhegtiisa ama labadiisa dhagood ka qarqarati dajaajati digaagga sawdkiisa iyo dhawaaqiisa oo kale oo markan dee uu digaag guceeyo waa kan codkiisa ku celceliya macnaa hadalkiibuu ku soo tuuraya isagoo ku celcelinaya markaa kelimadan waxa laga maqlayba waa kelimo halkaa ugaba timi oo shaydaan intuu soo maqlay la soo cararay dhegtiisa uu ku soo tuuray fayakli fayakhliduuna waxay ku darayaan fiiha waa kelimadaas biakara min miati kadbatin boqol beenood wax ka badan oo macnuhu horta waxa weeye waa wax baadila wuxoodu wax ka soo qaad ma laha wax la ictimaadsadoo la ictibaariyona ma aha in loo dhowaadona maaho iyagii looba tago iska daa in wax la weydiiyo ama lagaba rumaystee utagooda iyo waxa weeyaan waxaw rumaysigooduna dee waciidkaa kaleaynu soo maray bal ruuxii inaan salaadii muddo lagaba aqbalahayn ayaa kuba yimi taasoo kale waa iyaga waxweydiintooda xadiidkii kale labada saxiix kuba sugnaana xulwaanulkaahin waa ujrada la siinayo waxaa la siinaya kan faaliya ah ama kaahinka ah ama xidigeeya ah waxaan laguma siinayo taasna dee waxa weeyaan iyadana waa tii la nahyo isaga qaadashadiisana xaaraan bay ku tahay kan bixinayana xaaraan bay kuba tahay haddaba waxaan ka rumoobayo weeyaan waxaan uu sheegayo kelimaduna looma wado un lafdigii mufradka ahaa iyo wixii kelima loo yaqaanee jumlo qaabilayey waa hadalki dee dhan baa uu noqonayaa waa tan kelimatu tawxiid iyoba dee iyadoo kelimaada laba yidhaaho wa kelimatun biha kalaamun qad yu-am sida ibnu maalik lahaa kolkol kalaam baa loola jeedaa iyadoo kelimo la idlaaqay haddaba ujeeddadu waa waxaan rumoobaye mathalan la arkayo ee uu kaahinkiina laga maqlay oo kuba warramay shaydaankaa la soo boodaya taasna axaadiid kale ay noo caddeyso rasuulka ilaahay baa wuxuu salawaat ullaahi wasalaamu calayh malaa'igta waxay usoo dhaadhacaysaa saxaabka iyo ama dee waa intan samada kaba muuqata ayay uga soo dhaadhacaysaa markaasaa waxay dee khaasatan marka wax ilaahay gooye xukmiyo waa arrin dhacayaba umuurtaasoo iyagaa lasoo gaadhsiiyey bay iyagu isu sheegayaan markaa shayaadiintii oo intay isfuulfuushay dee halkaa kuba dhowaatay oo wax dhegaysanaysa ayaa waxay maqlayaan waxaa dee bal malaa'igta waa arrin dee dhacay oo imaka aan ahayn shay qeyba iyaga agtoodiie amar laba siiyey ama loo soo waxyoodayba tii bay la soo boodayaan dee waa tan shuhubna lagu ganayo kolkol baa isagoo aan waxa weeyaan weli kii maqlay kelimadiiba aan gudbin baa shihaabkii kuba dhacaya halkaasaana wixii kuba soo gaadhayn kolna isagoo kelimadii ay dhaafto mid kale usii dhiibay ayaa shihaabkii isagii haleelaya markaasaa deeta kuwii kuwaantoodii ahayd bay usoo waxyoonayaan ama soo gaadhsiinayaan boqol beenoodna way ku darayaan oo dee intiibaa ka run noqonaysa intani masarkeediibaa taas ahaa markaasay dee beenihiisii kalena lagu rumaysanaya la odhanaya waa kii berigii caynkaas ahaydba warkaa intuu sheegay uu rumoobay oo markaa wixiisiibaa deeta ictibaar yeelanaya hadda laakiin wax wax ka soo qaad leh maaha maxalushaagtan waa rasuulka ilaahi isticmaalkiisan kelimadan uu isticmaalay laysuu bishayin iyagoo wax jiraa macnuuna uu yahay wax xaqa maaha waxooda wax baadila weeye wax la qabsan karoo wax laga soo qaadi karoo la ictibaarinaya maaha waana ta aan nidhi carab ruuxuu hadduu wax sameeyo onu wixii hagaag u samayn oonu dabdin oonu sugin waxaabay odhanayeen maa camila shayan wax waa sameeyey laakiin wixii maaha dee itqaan iyo ixkaam ma jiro cibaaradaa laga cabira markaa cibaaradu been maha baan leen ayuu markaa macnuu yahay baabulmacaaridi macaaridda baabkeedii weeye macaaridu kolley maalin dhoweyd baynu soo marray xadiid uu lahaa mudarif ibni cabdillaahi ibnu shakhir mee cimraan ibni xusein oo mudarif kaba warinayey oo uu lahaa ina fii macaaridi اlkalaami lamanduuxatan can اlkadib waanu inoo soo celin doonaa halkaa waxbaan kaba soo yar sheegnay ee waa tan laakiin waan ixaalaynay oo baab buu ku keeni doonaa wey marka macaaridu kolley aahaar baa inoo soo socota iyo bal waxyaalihii kale uu sheekhu halkan raacinayey baaba inoo soo socoteen imaam nawi baa wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala kalaam daabid noqon kara ama oo yar jaamica ayuu leeyahay oo arrintan ku tacalluqsan halka dee aad ka helaysaana walow waxoogaan ka soo qaadaya si aan meesha u yar idaaxino waa kitaabkiisan aladkaar kolley waa qeybta dambe oo kolley waa qeybihiisa dambe ba ama kitaabu xifdi lisaan iyo taas dee kolley waxyaalaha badan ee uu dabadii soo arooriyo qeyb kaba mida weeye oo uu halkan macaaridana uu isagu yar daabidna u yeelay kana hadlay si fiican oo kolley dhici karto inaan meelaha kale iyadoo saa u dhan loo helin oo imika uma jeedno wixii dee ama tacriid iyo tawriye iyo ahlalbalaaqa ay odhanayeen cilmiga ama faniga badiica ay kaba hadlayeen imika taas walow dee tii ay tahay tawriye ay halkaa odhanayeen halkan imika macaarida waxa looga jeeda ay tahay markaa sheekha wuxuu yidhah bal hadalkiisi baan soo talkhiisinaya kolleyna waxaana min xusni lxadi kitaabkan aan hayaba cibaaraadkiisiibuu soo qaaday walow qeybo ay kaba maqan yihiin waxa weye ayaa wuxuu nawowi imaam nawowi raximah llahu yidhah waa bacnaa macaaridu waa kalaamun lahu wajahan yudlaqu axaduma walmuraadu laazimu macnaa waxa weeyaan waa hadal tawriyadii horta tacriidku isagu yidhaha waa isla mid waxaa looga jeedaa macnuhuna waxa weeye lafdi baad idlaaqaysaa hadal baad odhanaysaa hadalka aad tidhi marka la eego dadka fahamkoodi iyo ciddad la hadlayso macnuu daahir ku yahay macno uu leeyahay oo dee kaa fahamka u degdegaye ruuxu markuu maqlo uu bal maalan markaa qal dihnigiisii kusoo dhacaya ay jira waxaa kaloo meeshii hadalkan aad ula jeedaa macno kale oo laftigu isaguna keenayo laakiin daahirkan markaaba la maqlaye fahamka dadka iyo dihnigooda usoo degdegaya aan ahayn baad ula jeedaa macnaha waa kalaamun laba macno leh macno waa dhow yahay waa macnaha marka dadku ay maqlaan ay markiiba qalbigooda ku dhacayo fahamkooda ee ruuxu uu qaadanayo macno labaadna waa leeyahay hadalku oo lafdigan markaa been maaha macno labaadna waa leeyahay laakiin macnahaasi ka daahirkaa maaha ruux baa u jeedaya ruuxii uu la hadlayana wixii u degdegaya fahamkiisa waa macnaha dhow isaguna macnaha ay ka yar durugsaneen daahirka ahayd ee ama hadalkan laasimkiisii ah ama lafdigani macno labaadoo uu leeyi uu ixtimaalayo uuna laakiin aan kii degdegaye xagga marka lee fahamka u degdegaya aan ahayn kaas baa adigu lagu magacaaba marka wuxuu leeyahy dee nooca caynkaasi haddaad ruux aada la hadlayso ad la khidaabayso hadalkaagiibuu wax ka fahmaya adna wax kale aad ujeedaa kolley waa darbu min ataqriiri waalkhidaac waa nooc dee khiyaamo oo kale ama taqriir oo kale kodin oo dee isagii hadalkii waxba ula kacay adiguna ujeedo kalead leedahay in kolkolna dhib baa kaba ratimi karta horta kaas baa nooc saasaba weyn horena xadiid baynu u soo maray kolley abu daawuudno la wadaagsaday sheekho kaburat khiyaanatan an تxadiثa akhaaka bxadiiثi huwa laka muصadiq وanta biha kaadib waxaa khiyaano ugu weynba inaad ruux walaalkaaya aad xadii ushe xadiiaynu soo maray war baad u sheegaysaa kolley sanadkamala maqaal baa kuba sugan isagu hadalkan saaad u tidhi waa kaa rumaysanaya aduguna dee marka la eego damigiisa ama sa uu isagu ufahmay bee baad ugu sheegaysaa wax kale ad ujeedaay oo kale bal markaa waa lafdiga oo waxyaalaha mutni ahaan soo aroreen laakiin sheekha daabidkiisii baan eegeynaa iyo culimmada u kaba soo qaadee hadalka caynkaasee tawriyada ah ayaa waxay culimmadu yidhaahaan haddii maslaxo sharciya oo dee muuqato oo daahir ah oo taqriirkan ku sugan ama noocan khiyaamadee ku sugan ka qaalib ah ay meeshii ay jirto ama ruuxii been buu iska ilaalinaya waana sida dee hadalkii mudarifan kuba cibraan kuba soo maray wuxuu ka baqanayaa been inuu kuba dhaco ama been uu sheego taas si uu bal maalan kolleyna si dariiq kale uu maraa ma jirto markaasuu tawriyadan ama tacriidkan laba yimi si uu beentaa ugaba badbaado waxay leeyihin marka caynkaasa wax tacriidka caynkaasa dee ba'sioo ku sugani maba jirto laakiin haddii dee hadalka caynkaasa ay ka ratimayso shay baatiloo lagu qaato hadday ka ratimayso xaq meesha jiray oo lagu daafaco meesha lagaga saaro iyada marka caynkaasa xaaraan bay noqono markaa kolley daabidka baabka hadalka caynkaasa la idlaaqaya ama sarbeebtii iyo balkinaayadii iyo tawriyadii oo kale iyo waxyaalaha caynkaasa daabidku kan buu noqon haddii meesha jirto ruuxu ku hadalkiisan uu kuba hadlay maslaxo sharciye ahoo noocan taqriirkee kuba sugan yahay ruuxu si kale u qaadanayaabe ka raajaxsan baa meeshii jirta ruuxu been buu kaga badbaadayaayoo been uu sheegi lahaa buu kaga baxsanayaa n kumana sugna shay baatiloo meeshii ruuxii ugu xasilayo uu ku gaadhayo ama xaq uu ku duudsanayaa kuma sugna basi kuma sugna waa tay waxyaalaha inooguba imanayso laakiin haddii arrinta wax maslaxoo ku sugani aanay jirin dee ruuxina waa kan si kale u qaatay haddii shay baatilo uu ruuxu taa ku gaadhaya uu jirto haddii xaq meesha jiray oo uu ku daafacayo ama uu kaga baxsanaya ay jirto marka caynkaasa waxaan badnaanayn buu noqonayaa bal markaas kolleyna amsilo kala duwan buu soo naqliyo hadal dee cumarna uma waa inoo dambeeyaaye in uu lahaa kalaamku waa ka waasacsan yahay ruux dariif oo hadal yaqaanaa inuu been sheego oo kale amilada uu soo naqliya waxaa ka mida waa kitaab اadkaar weliba waxyaalahan dee waktigii waan isaamaxaynon kaba tegaya sheekuna qayb buu soo naqliye nakaaci buu ka soo naqnaya nin baaba dhici karta ama hadal aad tiri ama waxyaala gaadheen waa dhici karta dee hadduu saas fasaad ugaba ratimayo waad isagii baaba ku weydiiyo waxaa tidhi allahu yaclamu maa qultu min dalika min shay eg allahu yaclamu maa qultu waa maadan nafiya way noqon kartaa hadalkiina muxuu isu rogayaa ilaahay waa og yahay inaanan waxaa waxba ka odhan maxaa macnihii kala jiraa oo meesha imanaya in maadii mawsuulo lagaba dhigo oo arintuu noqdo ilaahay waa ogyay maa qultu wixii aan idhi ee kaas ahaa wixii xaggaas ataan wixii aan ka idhi ilaahay waa ogyahay marka isagii ruuxii uu hadalka lagu yidhi wuxuu u qaatayba arrintu inay nafyi tahay uu leeya me ma jirto ilaahay waa og iyo wuxuu igu og yahay in aanan odran ayuu u qaatay isagiina ujeeddadii maxay tahay dee wixii aan idhiba ilaahay waa og yahoo kale waa nooc tan tacriirkii kaba mid ah saamici nafyi buu mooday maqsuudkaaguna allahu yaclamu aladii qultu naqaci naftiisa waxaa laga soo naqliya hadal uu ka soo naqliya isagu ilmahaaga yar ha ku odhanin buu yihi ashtarii laka sukaran haddaad usoo imin weyda been baad ku dhiciye bal waa nooca tacriidkii bal waxaad laakiin markaa tidhaahayoo kale ara-aytak law ishtaraytu laka su bal ka warran haddaan waxaa kuu soo iibiyo haddaa waxaa ku keena ka warran haddii markaan wixii u keenin de been kumuu dhicid been kumuu dhicidoo kale ilmina wuxuu u qaatay in waxa loo soo iibinayo de waaba isa siiyo waa kan isagu laakiin hadduu idhaha waxaasaan kuula imanaya oo kale de waa taan shalay lahayn beentu yaryaraysi ma laha xadiid baan soo qaadnay aan lahayn kollay sanadkiisa waxbaa kuma sugan walow albani oo raximah llahu tacaala abu daauud uu ku taxsiiniyo dee tacliiqaadka uu kuma leeyahay cabdillahi bnu camr bn rabicati aan soo haynay rasuulka ilaah gurigooda yimo hooyadii ay tihi kaale cabdilaahi ow oo waxbaan ku siinayaa rasuulka ilaahayda maxaad siin lahayd oo doonaysaa inaad siiso timir oo haddii aanad dee hadalku uye si aad ugu soo qabato ama guriga aad ku soo geliso oonad wax siinayn been baa lagu qori lahaayoo kale taas oo kale walow aan leenahay maka waa dee taxsiinkaasna waa jira dee jahaala ninka kasii warinaya kolley jahaalada mooye wuxuu ku xaliyo waayo kutubta caynkan ee tacliiqaadkaasi un lama socoto dee hadal go-an unba la socdo in la idhaaho saxaxahu xasana fulaan maama albani mooyaane oo ama taqliid maxdiya mooye wax kaloo dee aad raacdaan jirin markay noqoto waa sunanta oo kale iyo san kitaabkeedan marku kala saaray oo kale iyo bal marka waxaan leenahay haddaba in hadalka caynkaasa saasi waxaa kaloo jirtay naqac inuu naftiisa kasoo naqliyo adkaar wixii kuma sugnaa masalada maan ku yar yodaaxinaynaaye haddii uu cidi ay doonayso gurigiibay uguba timi isagii baa la doonaya hadduu doono waa ku jiraa muqaabaladii maba rabo ama dee taas ayaa wuxuu odhanaya waxaad ku tidhaahaa ama dee iyada udlubhu fi lmasjid eg bal masaajidka ka day imanka ma odhan gurigii ma joogo in kowda laakiin udlubhu fi lmasjid ruux muxuu qaadanaya ma joogo gurigii masaajidkuu jooga malalkaa ka daydan hadalkiina maaha dee taas oo kale waa hadalkan waa tacriidkaas wuxuu ruuxu kaba fahmay ahaa ma masaajidkuu joogaa iyo ujeedadina way kala duwan yihiin oo kale taas bal marka waxa weeye qolooyin kalena waay barhkood waxay odhanayeenba oo dee marka saasay amrayeen isagoo dee dadkiisii kuba leh ama inankiisii kuba leh de kharaja abi fii waqtin qabla haada anaa u baxay waqti waqtigan ka horreysay laga soo qaado isagoo waqtigan joogo laga yaaba ama in barqaba joogo gurigii ahoo la yidhaha waqtigaa horteed buu baxay oo dee salaadii subax ba u baxay waqtigaa horteed waa baxay laakiin kasoo noqoyo gurigii waa yimi oo waa joogaa laakiin hadalkii been maaha ruuxi laakiin muxuu ka fahmayaa waqtigan inka horreysuu baxay oo iminka gurigii ma joogo marka waxyaalaha caynkaasa weeyaane eg macnuu ruuxa u degdegaya uu leeyahay laakiin macno labaadoo been aanu ku ahayna waa leeyahay taas idlaaqeeda waa taa ay tacaruud kaba yidhaahaan oo bal waa wuxuu soo qaataa sheekhu raximah llahu tacaala waa nawi baan ujeedaa ruuxii oo dee ruux cunto uguba yeedhay oo dadka qaar baa saa yidhaaha buu leeyahay markuu cunto ugu yeedhay bu yihi ana calaa niyatin niyaan kuma sugnahay ma odhan waan soomanahay de waa taas ruuxii muxuu qaadanayaa inuu ujeeddadu uu sooman yahay oo dee niyo soom baa jira dee ujeedadiisina waxaabay tahay calaa niyati tarki اlakli oo kale inaanu halkaa maanta tegin ama aanu cunto cunahayn oo kale iyo taas marka waxyaalaha caynkaasa ee marka lafdiga ujeedadiisa leega aan been siisa ahayn laakiin ruuxani wuxuu ka fahmayaa markay noqoto kolley macnahan loo jeedo ee ruuxani u jeedo macno ka duwan oo ka dhow uu kaba fahmayo taas weeye imaka waxaan baabku inooguma baabaysan yahay macaaridu inooguma baabaysan yahay marka daabitku muxuu noqonayaa haddii wax xaqa lagu daafacayo ama shay baadila taa lagu qaadanayo hadalkaa uu ku gaadhayo shay xaaraam uu noqon haddii kale khaasatan weliba markay maslaxa ku sugan tahay markuu ruuxu been uu sheegi laha uu meesha ka cararayo oo uu dee been kaga badbaadayo iyada marka caynkaasa shaygaa jaa-iska ayaybay noqon waana tan imaka uu baabka usoo qaatay oo sheekhu halkan wuxuu sii waday waa eegan doontaan ruuxa dhaartii oo kale waa dhaardusmayn waxay odhan jireen oo kale waa dhaartay tawriyada buu ku dhaaranaya dhaartay ama magacii ilaahay ha ku dhaarto ama arrintu dalaaq iyo waxaa haba noqoto way anfacaysaa buu leeyahay haddaanay suuro keliya ahayn oo qaadi horti waayo qaadiga eg ruux haddii imaka ruux aan qaadi horti ahayn oo la leeyahay dhaaro ama uu cid uba dhaaranayo uu dhaartiisii tawriyaysto ujeedduu leeyahay kuwana taasoo kale saa dhaarta kuma dhacdo xinfi kuma yimaado laakiin qaadi hortii hadday tahay qaadigu dhaartu wixii lagu kala bixi jiray tahay ruuxa ujeeddadiisu ma anfacdo waxa qaadigu ujeeda uu kuba dhaarinaya dhaartu noqotaa rasuulka ilaahay baa yihi alyamiinu ee waa calaaniyati lmustaxlif ba khaasatan waa markaa in waxa weeyaan la hor joogo ee dee waktigii dhaarta ruuxa lagu yeelan lahaa ay tahay maaha wakti aan dhaar laguba lahayn qaadigana waxay soo qaadaan hadduu qaadigu dee inuu magac ilaahay ku dhaariyay ahayde uu iska yii malaa kan uu fudaydsanayaayo uu dalaaqiyo wax ku dhaarinayo iyada markaa dee xaq uma laha qaadigu inuu dalaaq ku dhaariyo waxaan taa ahayn magaca ilaahay ahayn inuu ku dhaariyo ma laho marka caynkaasna tawriyadu way anfacaysaa qaadi hortiiba haatee waayo isagii baa wax baadila laba yimi dalaaq buu leeyahy ku dhaaro bal xilo furina wuxuu san yahay taas hadduu tawriyaysto iyada way anfacaysaa laakiin qaadi hortii waxa weeya dee yamiintaadu waa yamiinuka calaa maa yusadiquka calayhi saaxibu waa waxa saaxibka uu kugu rumaysanayo haddii dhaar lagu kala baxaya ay tao tawriya ma anfacdo ujeedo kaleu leeyahay waxaan ruuxan dhaarinaya sida qaadiga laga hor dhaaranaya ujeedo uu kuba dhaarinaya ayuunbay dhaartu noqonaysaa wixii aan bal umuuraha ahayn ee way anfacaysaaba buu leeyahay xadifkii waa anfacaya xataa tawriyadii bal suuradii guudtaaba weeyaan weliba amsilo kalon ka tegeyna waa jirto halkaa idinkuba sugan wuxuu hi markaa musanifku xadaana adamu qaala xadaanaa shucbat can haabitin اlbunaniyi can anas bni maliki qaala anahu qaal kaana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxua fii masiirin lahu socod uu isaga u sugnaado o adigu socod baa lagu jiray safar baa la ahaa imaam ibnu cabdilbar baa wuxuu hi waa xajat lwadaac oo dee dadkii ay soo xajeen oo dumarkiina ay laba socdeen faxada alxaadi macnaa waxaa geelii u heesay rawaaxishii la fuushanaa alxaadi kii heesayo alxudaa waxaa la yidhah waa dee khaasatan geela iyo wixii laba midka heestan loo heesayo taas bay alxudaa yidhaahaan ee waxaasna nashaad bay keenaan iyo wixii oobal socdo aada uba dheereeya haddaba ku xaadiya anjashaa la odhanaye oo isagu lugaynayo geelii dabada ka wada ayaa oo dhawaaq fiicana lahaa ayaa heesayo heestaa dee lagu kaxaynayay geeliyo rawaaxishii taas faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu idhi urfuq bal u dhibriyo u debciyo sahal iyo anjashatu anjashow macnaha ujeeddadu markii ayaa wuxuu dareemay inay dee gaadiidkii ay dumarkii ay fuushanaayeenba socodkii uu badiyey oo kaleo dee xarakada caynkaasina waxaa dhici karta ciddii saarnayd in dhibi ka soo gaadho dhaqdhaqaaqa badan ama uu kaba soo dhaco tiibaa rasuulka ilaahay lahaa baluu yarkaadiyo u dhimri wayaxaka bilqawaariiri macnaa waxaad u dhimrisaa anjasha waa halkan kelimada rasuulka ilaahay ku hadlay quraaradaha macnaa dumarkii buu rasuulka ilaahay qawaariir dee ku shabahay ama ku idlaaqay dumarkii qaraarooda ma aha waa dad weeye haddaba kan rasuulka ilaahay cibaaradan buu isticmaalay waa tan imika uu tacriidka usoo qaatay waa cibaaro majaaz weeye walow tan ay odhanka dee aanay tawriya imika cibaaro majaaz weeyaanoo xagga marka la eego dumarku inay ta'aurkooda ay wax ku ta'auraan dhaksa leeyahay saa quraaraduba hadday dhacdo dhaksa ay ugu jarto ay iyaguna waxyaalaha raadaynaya ama ha noqoto dee dhawaaqan fiican oo iyaga dihnigoodii kuba dhacayoo kale ama dhaqdhaqaaqan ziyaadada ee xaya gaadiidkii laba imanayo iyagii ay dhibsanayaan waa xagga dacfiga iyo ta'aurka degdega ah iyo surcatu ta'aur ayuu rasuulka ilaahay kaga shabahay quraaradahan dhaksa u jabo deetuu dumarkii qawaariir ku magacaabay hadalku hadal beena maaha waa hadal majaaziya sheekhuna tacriidku usoo qaatay rasuulka ilaahay baa kelimadaas kuba hadlay dhici karto dadka qaarkood yar dee waxa weya mutashadidiinta ay u arkaan keli hadduu ruuxu ku hadlo kelimo aan toosnayn inay tahayba rasuulka ilaahay baa kuba hadlay waa kelimadan imika sheekhu tacriidku usoo qaatay waa kelimo majaaziya macnuhuna waa ta aan soo sheegnay ninkana wuxuu laha bal u yar cagta u yar dhigo ujeedadu si aan surcadii aanay u badno iyaga dhibi aanay ka soo gaadhin dumarkan gaadiidka saaran bal yar fudaydii oo yar koom heestan aada heesaysiiyo taas dee markaa umuu diidanayn taas laakiin wixii ziyaada ahaayee xarako ziyaadaha iyo deg deg ziyaadaha keenaya iyaga dhibi kala soo gaadhisay taas buu rasuulka ilaahay u diidanaa u lahaa bal taas u yarkaadi maxalushaahidku waa halkan rasuulka ilaah alqawaariir dumarkii yidhi dumarkiibuu qaarowlado ka cabiray wey sababtuna waa halkan surcatulinkisaar baa jira iyagana surcatu ta'ahur iyo dacfi ayaa jira dee aanay raggii xaggaa kula mid ahayn xdثna الحسن بن عمر قال xdثna معتمر قال أbي xdثna أbو عثمان عن عمر فيma أrى شhك أbي أنه qال bal kale waxaan filayaa سندka inta dambe oo dhami waa dadaynu soo maray xaسن iبن cمر iبن shaقيq oo reer jermiya kunyadiisu abu cali tahy waa nin reer basro markii dambena magaaladii rayi lo odhan jiray oo caasimadan عiraan bay qeyb kamida tahaybe halkaa degay oo kitaabkan bukhaari ama bukhaari oo keliya markaa kuba sugan صaxiixna waa ku sugan yahay halkana waa ka kuba sugan kutubta kale mslim iyo asxaabu sunan midna riwaayo kuma laha waana nin caashiro ah ama dadkii atbaacu taabiciinta laba kulmay kuwoodii ugu waaweynaa haddaba ninkaas ba saduqna waa ka cabira xafi ibnu xajare wuxuu ka warinaya muctamir ibnu sulaymaan muctamir ibnu sulaymaanna abihi sulaymaan utaymi waa dadaynu soo maray sulaymaan utaymi baa ka warinaya abu cuثmaan waxa weeyaan waa ninkii cabduraxmaan ibnu mali ee taabiciga weyn ama mukhadramka ahaa ayuu kaba warinaya abu cuثmaan waa dee kolley waa nin weyn oo waqtigii rasuulka ilaahay nin roomba ahaa laakiin aan la kulmin rasuulka ilaahay ninkaas baa cumar kaba warinaya laakiin shaki yar baa soo galo muxuu yihi sulaymaan fima ara shaka ama waxaaba le dee su albani yidhaha muctamir baa le lakiin shaka abi aabihii baa dee shaki macnaha aabihii baa shaki yar galay inuu dee cumar kaba warinayo inuu hadalkan yidhi laakiin dee duruq qolooyin kaloo wariyey iyadoon shaki jirin bay kuba wariyeen markaa waa kalam cumar cumar baa wuxuu yidhi annahu qaala xasbu mri'in shaksi waxa ku filan min alkadibi been kaga filan an yuxaditha inuu waramo bikulli maa samica wax alla wixii uu maqlayba uu kuba waramo kaas baa been kagaba filan taas buuli qaala wuxuu yidhi waxaa odhanayen imaka dee kolley waa muctamir abihi buu kaba soo warinaya wa fii ma araa qaala wuxuu yihi abu cuثmaan qaala cumaru ama fi lmacaariidi macaariida iyo sarbeebada iyo kinaayooyinka miyaanay kuba sugnayn maa yakfii wax ku filan oo almuslima muslimka mee ka kaafinaya min alkadibi been bal waa laba kalaam oo cumar leeyahay mid ahaan iyadoo xadiid marfuucay nooguba timi oo waxa weeyaan xasbu mri'in shaksi waxa ku filan oo min alkadibi kadib kaga filan inuu beenaalay uu been sheego waxa ugu filan an yuxaditha bikulli maa samic inuu ku waramo wixii uu maqlayba macnuhuna waa maxay ruuxuu ma hadalladan aan maqlayno dee runna waan maqlaynaa beenna waan maqlaynaa ruuxu haddaanu iska hubsan oo wixii runta aanu sheegin beentiina aanu ka aamusin oo wixii uu ku maqlayba uu sii gudbiyo uun dee caadatan beenna uu maqlay runna uu maqlee been kolley waa mid ku dhacaa marka haddaanu nin been kala sheega ahayn oon laguba aqoon laakiin khasladan uu leeyahay wax alla wixii maqlayba inuu sheego dee kolley isa been nin sheegay weeyaan intaasaa been ugu filan iyo inuu beenaalay ama been sheego intaasaa ugu filan sababtu waxa weeyaan hadalkii la maqlayay beenna waa leeyahay runna waa leeyahay bal kolkol beentaaba badan ruuxii aan kala hubsane wuxuu maqlayba sii isa sii dhaafiyaana ruux been sheegay buu aslan ama la xatman uu noqonaya markaa ruuxii halkaas halkan mawquufku inooguma yahe laakiin صaxiixa muslim muqadimada waa muqadimade waxaa kuba sugnayd kafaa bilmari kadiba an yuxaditha bikuli ma samca waa lafdigii nuun insaanka waxa ugu filan been ahaan haddaanu been kaleba sheegino intaasun khasladaa uu leeyahay inuu been sheego ama ruux been sheega yahay waxaa ugu filan an yuxaditha bikulli maa samic muslim waa wariyey dariiq mursalana waa ku wariyey dariiq mawsuulana waa ku wariyey muqadimadaanay kuba suganto bal waxaan leenahay hadalkan cumar isagoo marfuuca ayaa uu inooguba sugan yahay walow irsaal iyo irsaal la-aani ay jirtay iyo itisaal muqadimada muslimba waxaa kaloo la wadaagsaday abu daud iyo baa la wadaagsado bal kalaamkan imaka halkan cumar laga wariyey isagoo marfuuca ayuu jira macnuhuna waxa weeye waa dadkii oo laleeyahay war ukaadiyo iska hubsadoo waxa ad maqlaysaan been iyo runba waa leeyahe wixii aad maqashaanba hala boodina oo ha sheegine iska hubsadoo markaa wixii runtaa sheega wixii beentaa si ay uga badbaadaan iska hubsada calaqa laakiin ruuxa isaguna isa sii dhaafinayo warkaa imaka meelaha lagu hayo isaguna siaasa la yidhi odhanaya dee isaguna beentiibuu qeyb ka mid noqonaya kalaamkii been iyo runba uu noqonaya taasi imaka maxalushaahidkeena maaha waa inta dambe ayaa munaasabadii baabkuyo qaala wuxuu yihi markaas wa fima ara qaal waxaa odhanaya sulaymaan utaymi oo wuxuu yihi markaa abu cuثmaan san anu fima ara qaala san anigu u malaynayo shaki baa jire lakiin waxaan leenahay isagoo shaki ahayn waa inoo yime qaala cumaru cumar baa yihi ama fi lmacaaridi macaarida miyaanay kuba sugnayn ma yakfi muslima muslimka wax kaga filan min alkadibi oo ruuxa muslimku intuu been kuba dhacayo haddii dee beeni dariiq ay noqotay tacriidkan ama macaaridan ah uu run ku sheegayo walow wax kale laga fahmayo wixii uu jeeday aanay ahayn taasi waa wuxuu been kaga badbaado kalaamkii waa kalaam kuwa baasac weeye ruuxii kalaam yaqaanay ee bal dariifna ahaa isagoo waxa wey maqsuudkiisii gaadhay ayaanu beenna sheegayn oo markaa inuu been ruux muslima kuba dhaco macaarida kalaamkee waasaca ah xataa dee si kaleba loo fahma hadalkiisiya taasaa kaga filan way jirtaa buu leeyo macaarida kagaba filan waana hadalkii dee aynu ku soo marray cibraan ee imika uu inoo soo celiyey taas wax lamida oo wuxuu yihi markaa sheekhu xadaثna adamu qaal xadaثna shucbat can qataadata can mudarif bni cabdillahi bni shakir qaala wuxuu yihi mudarif ibn cabdillaahi bn shakir saxibtu waxaan la saaxiibay cimraan bna xusaynin cimraan ibna xuseyn ayaan la saaxiibay ila lbasrati basra horeynuu soo maro kuufay ka wada tegeen reer kuufana way ahaayeen basro xaggeedaanay u socdeen oo basra ayay ku socdeen صxaabigan jliilkaana ninkan taabiciga jliilka abihiina صxaabiga cabdالlahi بn shakir waa صxaabiye ayaa la socday safarkaas oo la saaxiibay fama ataa calaynaa nama soo marin yowma maalin waxaynu hore usoo maray inuu yihi waayo sheekh had iyo goor waa ku tasarufaa markaa hore aadam kumaynaan soo marino sheekh kale halkaas ah walow shucba iyo qataadiya inta ka dambeysaba ay ahayntaas laakiin sheekhi buu bedelay sanad cusub baa markaa inoo yimi ama sheekh cusub in halkaa hore waxaymaanaan degin manzil iyo meel la dego ilaa anshadanaa fiihi shicra imaka halkana waa maalin kastaba muddada ay socdeene ay dee safarkaa kuba jireen ilaa anshadanaa man maalinimay soo marin ilaa una soo maro anshadanaa waa tirinayeyo annaga wuxuu noo inshaadayuu noo tirinayay fiihi yoomkaa dhexdiisa waa cimraan ashicra gabay dee gabayguna kiisa fiican een isagu mid xun ahayn dhibaata ma jirto loomaba diidayo ruuxu waa laba iman karaa waa taa aynu soo maray rasuulka ilaahay inaynu maqlay bal a'imada xadiidku raximahum ullah waridwaan ullaahi tacaala calayhim majaalistoodii imlaha iyo yeedhinta waana arrinta dee kutubta musalaxana ay soo qaadaan oo wakhtimhu bilinshaadi wanawaadir suyuudi yidhaaho haddii majlis imloo xadiid la yeedhinayo dadkii si malalkan iyo dee umuurahan adag ee loogaba warramaya kolkood cajziya wataa dadka qaarkood loonayaan oo taas oo kale laakiin haddii gabay iyo wax lasoo qaado ama qiso iyo taas ruuxna ma lugoonayo waa la wada dhegaysanayaayo waa si taala ayay odhan jireen majliska ay kuba khatimi jireen dabeecadooda ahayd oo in badan majaalista imlaha ama ay kuba dhammayn jireen xataa raggii mutaakhiriinta ahaa in inshaad ay shicir ku inshaadaan laakiin de waa shicir ama zuhdi tilmaamaya dadkii waxu taraya taas oo kale bal taas bay tahay iyo qisooyin iyo ay kuba khatimi jireen kitaab baa jirayn lagu magacaabo waa kitaab aada u heersare ah qayima waa kitaab afartan xadiid weeye waxaa cunwaankiisu yahay alarbacuun almuqniyatu bifunuuniha walba can ilmucin waa afartanka xadiidee ruuxa kaga filan marka leega funuuntan ay kulansatay in cid u kaalmaysayo macnaa waxa weeyaan waa afartan xadiid sheekh alcalaa-i la yidhaahbaa oo raggii arbiciinaadka intaasoo arbiciin buu leeyahay bal marka waa arbiciinadiisii mid kaba mid ah xadiidkii kolley wuxuu ka warinayaa sheekh afartan sheekh buu ku kala wariya axaadiidta afartankina afartan saxaabi bay kala leeyihiin xadiidkaa marka uu dhigtuu soo wariyu sanadkiisa ku wariya nin qargii sideedaad ahaa ayuu tarjamadii saxaabiga dhigan xadiidka waxyaalihii kuba tacalluqsanaaye fawaa'iddii buu dhigan markuu wixii uu sharxayay iyo taas dhammeeyo ayaa xadiid kasta waxaa la socda in kolley abyaad shicir oo lagu khatimo iyo qiso labadaasuu raaciya qisona dee kolley qisooyinkii culimada ka mid ahaana way raacdaa waxaa kaloo raaca abyaad markood dee aad iyo aad waxay horsareeyiin ay macaan badan leeyihin ama abyaad kolley inshaada oo markaa markuu dham inta badan afartankii xadiidka dhameeyey afartan sheekh iyo afartan saxaabiya kala lahaa ayuu haddana weliba fawaaidii xadiidka waa qabanaya isaga waa kaa kule wuxuu kaaga filan yahayba cid kuu kaalmaysan uu qabto saxaabigii tarjamadiisio fawaaidii kale lagama qaadin xadiidkii uu dhameeyo ayuu haddana wuxuu dhiganayaa inshaadkaas waxaa kaloo dhiganayaa qiso kolley uu soo xushay oo dee waata marka afartan isheedna waa ku sugan yihin afartan qiso oo bal waxaan leeyahay dee shadarka kiisa fiican waa kaasoo waabay u ihtimaami jireen oo majaalistooda dee nashaad iyo khifona wuu keenaya haddaba tanna waa waa shacirkii fiicnaaye ilaa anshadan fi kitaabka waa kitaab matbuuca kolley anigoo beri dhexdiya markuu isoo galay waxaan filayaa inaan dee inaan dhamaynayo inaan waayo diraasaad badan oo kale oo mashhuur uu leeyahayna way la socoto xagga hore ah masalo kolley iska daqiiq oo kale oo in taqiyudiin ibnu taymiya masaa-ishii ay culimada barhkood ay ku qoonsadeen kuwa inkireen ama kelimadu marka la eego wa dee fahamkeeduba iskaba adagaya taas iyo kalaamkeediiya waa dheereeyo kolley inaan waxba saasa ugama baahnayn laakiin kitaabka marka la eego kitaab dee kun safxo kuba dhow marka waxyaalihiisaa laba eego inaan dhamaynayo xafilaya macaansigan macaansanaya maadayno kolley masar baa ber dhexdiia layga soo diray oo dee waana kitaab kale cunwaankiisu waa kaasi ciddii doonayso cunwaankiisa o dhan ama magaciisa o dhan e bal waxaan uga jeedaa dee inshaad xadiid kastaba inshaad baa daba socda xadiid kasta qisa daba socota marka weliba xadiidkii iyo fawaa'idiisii axkaam marka wixii sharaxaantiisii ugaba hadlayay dhameeyo waana kitaab arbaciina intaasa le haddaba waxay ilaa anshadna fiiha shacr waa cibaaradan oo shicirku maaha uun kiisa xumi may ayaa xun kiisa aan macnaha lahayne wax dadku ay kama faa'idaysanayaan luqa kama faa'idaysanayaan akhlaaq fiican iyo waayo aragnimo kama faa'idaysanayaan waa hadal lagwi oo kale dee waa xun yahay laakiin kiisii dee faa'idada lahaayee ama kaasi dee kaa laysuma aan qaalibna ruuxa u noqon weeye saynu soo maray dee laysuma diidaye laakiin maxalushaahidku halkan waynu soo maray waqaale ina fii macaariidi lkalaami kalaamka macaariidiisa waa waxyaalaha dee sarbeebka ama dee tawriyooyinka hadalka lamanduuxatan wax lagaga leexdo lagaga baxsado manduuxadu waa mutasac iyo fusco canilkadibi beentaa ku sugan oo ruuxii macaaridaa isticmaalay halkuu been ka sheegi lahaa been uuba dhici lahaa markuu dee waxyaalo saasa u baahdo isagoo been sheegin ayuu kolkol maqsuudkiisiina gaadhayaayo wax been uu ruuxu kaga maarmo uu kaga badbaado ayaa macaariid alkalaam kuba sugan baabu fi ifshaai sir baabu ifshaai siri bal sirta faafinteeda wixii kuba tacalluqsan oo sirtii haddii ruux kugu aamine wax waa ammaano in waxa weeyaan la sheeg sheego horta maha taasi waa mid de waxa ka horeysana baabkasta inooguba imanaysaa war sirtaadii adigu haddaad qarsan weyday nin kalood u sheegtayna kuuma qarinayo wey taasa ay noo soo socotee laakiin xataa xadiid baa wuxuu kuba yimi hadduu dee ruux fadhiyo oo sheekuu wadaa ama hadal buu wadaayo nin buu u warramayaayo dee hadalkiibuu hareeraa dayey macnaa arago isagoon doonayn marka daymadaasi waxay ka dhigan tahay in cid kale maqasho ma doonayo arrinkaasi waa ammaano macnaha arrinku waa sir uu doonayo qariyo sheegsheegiisi haddaad sii sheeg sheegto arrintu hadda waa intaas isagoo koodhan waxaa qariyo ha sheegin ammaanay tahay oo dee ammaanadii bal maalan na aan ilaalin ayaa tahay bal sirta faafinteeda waxaa kuba yimi imaka ta inoo iman doonta waa ruuxu inuu sirtiisa isagu ilaashado haddii adigu aad sirtaadii aada xafidan weyday dee ruux kalood u sheegtay hadduu sii sheeg sheego adiguba adigaa sheegay weeyaanoo adiga markaa ilaashan waayaan macnaha hadalka ah oo hadal camrine ayaa inoo soo socday bal taasu baabkeedii wixii kuba yimiya xadaثna cabdالlahi بn صالixin qaal xadaثna musa bn culayin can abihi can cmr bn اlcaasi qaal cajibtu waxaan la yaabay min arajuli nin yafiru carariya min alqadari wuxuu isleeyahy qadar ka baxso wahuwa muwaaqicu isagu ah dee qadar miyaa laka lagama baxsan karo isagu ah mid kuba dhacaya oo ujeeddadu qadarkii dee ruuxuu bal wixii asbaabay inuu laba yimaado looma diidayo bal taas laakiin dee qadar cidi kama baxsan karto ruux isle qadar ka cararo haddana kolley kii ku dhacayaba ah taas waa shanigiisa waxaan laba yaabay wayara waxaa kaloo dee aan laba waa wixii uu laba yaabanaaye shaksigaas ama shaksigu wayaraa wuxuu arkayaa alqadaata saxar fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa kuba sugan oo yadacu waa ka tegayaa aljid aljidca jirid fii cayni ishiisa kuba sugan in waxaynu soo marray ahar abu hurayra lahaa oo lafdigiisu ahaa yubsiru axadukum ahar buu kaasna ahaa yubsiru axadukum alqadaata fii cayni akhiih wayadacu اljidla oo alkhashaba alcaaliya xataa matniga inooguma soo sharxanaa fii caynihi waa macnihiisii oo maaha maxay tani tahay waa dadku dee si isagaba badan yihin arrinku waa masel oo taas oo kale oo maselkani muxuu yahayba taas had iyo goor dadka maxaa kuba badan oo iskaba jirta ruuxu wax yar ama ceeb aan weyneyn oo ruux leeya ayaa u muuqata wuu ku ceebaynayaa waa sheeg sheegayaa isagana marka la eego ceebtaa uu ruuxan ku ceebaynaye uu meelaha ka sheegaye uu kuba ceebaynayo ceeb ka weyn oo haddii ceebtiisa loo eego ceebtan uu dadka ku ceebaynaya isu noqon lahaa jirid iyo saxar alqada waxaan sharaabka iyo isha iyo kuba dhaca jidliguna de waa me jidciguna waa geedka jiridiisii oo kale ceebtiisan uu isagu leeyahay haddii loo eego ceebtan uu sheeg sheegaye u muuqatee dadku ay leeyihiin waxaabay isu noqonayaan jirid iyo saxar bay isu noqonayan waa ceeb aada u weyn tiisi uma muuqato de had iyo goor waa taas ruuxa ceebihiisa dee dhammaanteedna wada ceebun baan leenahay ceebtiisa uma muuqatee ruux kale oo ayaa ceebtiisa hadda dhici karta ta isaga laga helaya aada ugaba yar ayaa u muuqanaysa waana arrin madmuuma waana taa aynu hadalka abu hurayrena kuba soo maray dee kale kitaabkuna malaa noqnoqod badan yara casho badan buu inoogaba baahanya sidee waxyaalihii aynu bal umuurahan ay isugu keen xidhxidhmaan kolkol sheekoo abwaabo kala duwan ama abwaabo naftii buu soo celinayaa iyagoo kala yar fog meelihuu kuba soo celiya bal taasna waa mid wayukriju iyadna waa waxyaalaha aan toosnayn buu sheegaya waa akhlaaq aan fiicnaynoon wayukriju wuu bixinayaa adna adaqna ay taale laakiin daadku uu kasirsan yahe waa xiqdiga iyo cadaawada iyo caloolxumada ayuu min nafsi akhihi walaalkii naftiisii ka saarayaayo wayadacu waa ka tegayaa waa waxyaalihii maka cajibtidii oo arrin uu la yaaban yahay addiqna waa xaqdigii iyo cadaawadii iyo necbaanshihii buu fii nafsihi naftiisa kaga tegaya oo tanna maxay tahay waa waxyaalo dhaco ruux waxaa dhici karta ruux kaleu ku arkayo inuu cadaawo ruux u hayo u calool xun yahay oo bal maalan uu necab yahay oo kale ayaa dhici karta inuu yidhaaho ruuxani ma toosna iska daa iska saamaxoo kale iyadoo naftiisii waxaasi ay ku jiraan xaqdigaas iyo cadaawadaas iyo buqdigaas oo naftiisii ka dahirin waa taskiyadii nafta naftiisii isagoo dahirin oo waxyaalahan uu ay wax ay ka dahirin xun ee dee aldiqn iyo alcadaawa ayaa dhici karta dad kale intay waxooda uba muuqdaan inuu doono inuu kaa taskeeyo waxaa ka dahiru kaba waayu yidhah waxaa iska daa iyadoo ti ay naftiisa ku sugantaho isaguba cadaawadaas iyo xiqdiga iyo baqbaasahaas oo kale ay naftiisii ku sugan yihin dee maxay ahaydna arrinku horta inuu naftiisa dahiro uu taskiyeeyo oo waxaan dad u muuqday ee u arkaya inaanay toosnayn ee dadka kale kuba sugan inuu horta naftiisii kaba dahiro sida halkaa horeba bal ceebtan yaree u muuqatee ruuxaa kale uu leeyahay de waxaway halkay taasi ugaba muuqatay inay u muuqato etiisu oo isagu naftiisa dib ugu noqdo ceebtiisa ay umuuqatana waa taas oo kaleo waxaan isaga iyadaba waa ceeb un waa khulq xumun waa waxaan toosnayn dee intuu ruux kale kaba waani inuu doonayo ruuxii kale uu leeya or waxaa iska daa haddii isaga lagama helayo horta naftiisa inuu taskeeyo oo kaba dahiro waxaa maxalushaahidku waa imaka halkan eeg wamaa wadactu maan dhigin sirii aniga sirtayda cinda axadin axad agtii waa camar ba oo nin dee tajribo badnaabaa kaba warramaya falumtu aan canaanto calaa ifshaahi faafintiisa uu faafiyey lumtuhu dee inima xaragsa anigaa limtuu taal iyadoo alumhun ay ka dambaysa waa lumtu aan anigu waxa weeyaan ku canaanto faafintiisa wa kayfa seebaan aluumuhu u canaananayaa walxal qad dumtu aan cidhiidhyamay oo bihi bisirii darcan waa xag sabir iyo taa aan laba cidhiidhyamay oo muxuu halkanna leeyahay camr bn alcaas haddii ay dhacdo inaan ruux sir u sheego oo ruuxi sii faafiyo anugu kuma canaananayo kumaan canaanano ma dhacdo inaan ku canaanto oo ruuxaan sir u sheego oo sirtii sii sheeg sheegay war maxaa dee sir bay ahayde aad u sheegtay ma odhanayo kuma canaananayo maxay sababtu tahay dee anigii baaba sirtaydii faafiye see baan ugu canaananaya anigoo aniguba laabtayda ay xejin kari weyday waxay ahayd buu leeyahay anigu sirtayda inaan haysto sirtaadu adiga inaanay ku dhaafin kol haddaad ruux kale u sheegtay oo ruuxii uu sii sheeg sheego dee adigu maad sheegtay ha ku canaananin marka macnuhu waxa weeye wixii sirtaada adigu qarso laabtaadu ha waasac noqotay hadday laabtaadiiba ka cidhiiryantay sabirkaagii kaba cidhiiryamood adigu xejin kari weydood ruux u sheegtay ruuxii hadduu sii sheego ha ku canaananin dee markaas maaha adigiiba adigaa xejin waayey weeyaane sirtii ila sirtaadii ilaashan waayey taas buu leeyaho waasan wamaa wadactu maan dhigin sirii sirtayda macnaa uma sheegin way cinda axadin falumtu waan markaa canaanto calaa ifshaahi taasi ma dhacdo wey aan ku canaanto faafintii uu faafiyey sii sheeg sheegay seebaa dee markaa taas tahay wakiifa seebaan alumo anu aan u canaananaya oon sirtan uu faafiye ugu canaananaya walxaalqan nuqtu bihi darcan anay ahayd inaan marka hore sirtayda xejisto anigoo anig naftaydi la ciriiriya may sabir ahaan ku adkaysan kari waaye sirtayda inaan ilaashado seebaan ruux kaloo sheegay ugu canaananaya uguma canaananaya ayuu leeyahay baabu skriyati waqowl اlaahi caza wajal laa yaskar qowm min qowmin wuxuu u baabaysan yahay skriyadii waa dheeldheelkii dadka lagu dheeldheelayey lagu jeesjeesayey iyo ilaahay qowlkiisii uu yihi laa yaskar qowm qowmku waa raggii waayo walaa nisaa min nisaain baa kaba dambaysa oo waa dadka ragga ah ee jamac adigu aan dee dumarna kuban jirin baa qowm lagaba cabiraa kolkol de hadday keligoodu laba idlaaqo tabac waabay noqonayaan waa tan walaa nisaaun min nisaine haddaba ilaahay qowlkiisii uu yihi laa yaskar yaanay dheeldheelino qowmun qowmin qowmin qowm kale khuluqooda ha noqoto ficilkooda haba noqoto abuurkoodi iyo khalqigoodii haba noqoto in faqrigoodi iyo baahidoodii iyo wixii kale iyo dhibaato kale adugu balyaa lagu jee qowmyaanay ku jeesjeesin oonay xaqiya waa yaraysi eh in waxa weeyaan qoom kale waayo waxaa laga yaabaaba kuwa lagu jeesjeesaya ama lagu dheeldheelaya inay ilaahay agtiisa kagaba khayr badan yihiin kuwan saakhiriintaa kalley waa aayaadkii suuratulm markaa xujuraat xadaثna ismaaعiil qaala xadaثna akhi can sulaymaan bni bilaali can calqamata bni abi calqamata can umihi can caaishaةa radi allahu canha qaalat waa suurtagal calqama iyo hooyadii inaynu soo maray ee calqama ibn abi calqama abihi bilaal baa la yidhah waa nin reer madiine ah oo caaisho mawaalideedii kaba mid oo hiqo caalim ahaa weeye taabiciinta raggii ugu dambeeyeyna kaba mida kutubta lixda ana riwaayo ku wada leh ama hooyadii umu calqama marjaana magaceeda la yidhaah kolley bukhaari meelo sooma tacliiq buu kagaba wariyey siiqa jasmiya waa meelo sooma khaasatan walow xafd min xajar xagna uu sheego halkaa ishaydu kumay dhicin meelo hayda waxaanu ka cabiraa xafd min xajar inay maqbuulo tahay haalisa ama qoladii saddexaad taabiciintay dhexe kaba mid ah isagu haddaan nidhi kutubta lixdu riwaayo ku wada leeyahy iyadoo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-ina riwaayo way ku leedahay kolley bukhaarina rafculyadeyne laakiin xaafid ibnu xajar iyo mizi iyo may sheegin adabulmufrad kitaabkaa rafculyadeyne bukhaari leeyahay unbay soo qaadeen dee waa tan aan hayno adabulmufrad arrin kaloonay sheegin baa jirto inay tacliiqaadka saxiixana ay riwaayo ku leedahay walow xaafid uu meel yidhaahaa taqriib laakiin haddana ramsiga kumuu soo darino bal markaa waa dee kolley waa umuuro labada imaamba imaka halkan dhici karta inay dhaafto labada ramsi midna aanay sheegin marka bal waxaan leenahay ibnu xibbaan oo kale iyo siqaadka iyo dee cijri oo kale iyo way tawsiiqinayaan dahabi wuxuu ku tiriya dumarka majhuulaadka ah ama aan la aqoon inay tahay bal waxa weeyaan waa marjana can caaishata radi allahu canha qaalat anaha qaalat mara rajulu nin baa soo maray musaabun dee la asiibayo waa nin adugu dee kolley dhib iyo waxbaa haystay waa ruux baa adugu imtixaan iyo balaayo un imaka halkan wixii lagu asiibay kitaabkuma sharxano inooguma sugnaa waxa weeye dee marjac kaloo iyo master kaloo laftigan aan u laabanana maan helin waa suurtagal ama caqli inuu xagga caqliga lagaba asiibay dhib kalaa haysatay adigu ruux musaabo uno dumar buu soo maro fatadaxakna bihi waa sian dabeecada dadka qaar ay tahay ruuxay arkayaan oo dee ilaahay tan kuba keenay baa laga yaabaa inuu mawdic sukriyo noqdo laguba qaslo way kuba qasleen yaskarna iyagoo ku jeesjeesaya ruuxii oo ku dheeldheelaya fausiiba bacduhuna barhkood baa la asiibay oo dee kolley waa wax kugu iman kara laftii sanadkiisa dacfiha kuba sugnaadee baa muxuua xadiid laa tutir ishamaatata biakhiika fayucaafiyahu llahu wayabtaliik walaalka digasho waa dhib baa haysata waxbuu jirta digasho aad ku digato iyo faraxaad ku farxayso dhibaatadun haysata ha muujisan fayucaafiyahu llah wayabtaliikoo dee markaas waa ciqaab laguba ciqaabo ilaahay caafiyo isagii wixii ka bogsiiyo adiga laguba imtixaano had iyo goorna waxyaalahaas waa dhici karta way dhacaan oo kale in dee dadkii iyagu qalbigoodu noolaado kolkol waxyaala dareemo sidana way lahayd oo laga yaabaa wax beri yaroo kooban oon saab ahayn oo kaba dhacay inay beryo dambe si imaamka ibnu siriin oo kale oo beri dee into arrin ay kuba timid de inagu aynan wax weynba aana laba ahaadeen halkaa khasaaro badani ugaba yimo dayn lagu yeesho daynkii looba xidhay ayuu odhan jiray qabla sanawaat ayaa nin faqri ku ceebeeyeyoo markaa kiiba ay haysto oo kaleo dee waa ciqaabtii taas oo kale iyo bal markaa waxa weeyaan un ruuxii in dee lagu digta maaha bal ruuxu hadduu arko dee ruuxanoo dhibi haysato ilaahay isagii kaba fadilay uu doonayo ilaahay inuu ugu xamdiyo taas maaha inuu isagii xaqiruu yaraysuu ku jeeseeso taasi xamdi ilaahay mahe waa fii nafsihi dee isagiina waa u ducayn karaa ilaahayna waa ugu xamdiyayaa isaga kaba caafiya waa nafsihi waayo iyada taas si gaaray uga soo aroortayo ruuxu hadduu dee ruux ibtilaysanba uu arko oo uu yidhaaho isagoon maqashinayn dhigasho ahayd ilaahay alxamdulilah aladii caafaanii mima btalaaka bihi way wafadalanii calaa kaiiri man khalaqa tafdiilaba ilaahay waxaa iga caafiyey arrinkaas ayaa mahad kuba leh arrinkuna xabdi un ay tahay ruuxiina aan lagu diganayn taas waxaaba soo aroortay inaan ilaahay waxaa ku ridin waxaas inuu ka badbaadoon laguba ridin laakiin arrintu hadday noqoto ruuxan oo lagu digto dhibaatada iyo musiibadu kale ruuxu halis wuxuuy waa ciqaab ahaan in ilaahay isaga intii kuba rido bal lafdiguna waa kan fa usiiba bacduhuna bacdigood ayaaba la asiibay kolley hadala inala yar dheeraaday baabu tuadati fi lumuur baabkan oo kale miyaan kitaabka kusoo arag ya xusuusan baab tarjamo cunwaansana waan joojin ya baabu tuadati fi lumuur bay noo taala tarjamaseena miyaan soo aragnaan leeyahay kitaabka ayaa raacday haye axaadiiseedii wax miyaad ka xusuusantay ya sax way axsanta baaraka allahu fik waxaan soo maray laba baab oo istaba yaalay baabkii laba boqol iyo lix iyo lixdan laba boqol iyo toddobiya lixdan intaba baabu tu-ada uu dhigtay waa laba baab isku xigay mid ahaan waxayn kuba soo marnay ninkii intuu dhintay inankiisa nin kale u dardaarmee ninkii caalimka ay u tegey muxuu hi itaqi llaha wasbir walaa tastacjil qisadaas ee aada u qayimka ahayd waa baabkeedii iyo baabkii ku xigay oo isagoo xadiidkii ashaj cabdilqays iyo markaa bal waxaan leeyahy laba tarjama inoo horeysay tarjamo kalena waa tan inoo imanaysa casharkuna saka halkaas inoogu joogo allah subxana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا